madashan waa xaflada sanad guurida afaraad ee kasoo wareegatay aasaaska ururka jamaahiirta dulmadi taasoo la aasaasay ka hore itoobiya inta uusan ka curan isbedelka waxa uu ahaa mid ay shucuubta itoobiyaanka gaar ahaan qowmiyadda soomaalidu mid ay ku midaysneed kaasoo looga soo horjeeday dhibaatayntii ka dhici jirtay deegaanka soomaalida iyo si guud ahaan ethoobiya munaasabadan oo ah mid lagu xuseeyey afar sane guuradii kasoo wareegatay xilligii dhidibada loo aasay ururka dulmadiid ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa xukuumadda deegaanka soomaalida oo ugu horeeya madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar afhayeenka baarlamaanka deegaanka soomaalida marwo ayaan cabdi waamo hogaanka nabadgelyada deegaanka soomaalida iyo sidoo kale qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga cabdifataax ibraahim sheekha maayarka magaalada jigjiga ayaa ka hadlayay munaasabadan isagoo raaligelin buuxda ka bixiyey dhalinyaro dhowaan lagu xirxiray magaalada jigjiga kuwaasoo isku dayay inay qabsadaan munaasabadan waxa uuna raaligelin siiyey dhallinyaradaasi iyo sidoo kale taageerayaasha ururka dulmadiid isagoo xusay in dulmadiid ay tahay dowladdu sidaa daraaddeedna cid walba oo dulmiga diidan ay dowladdu taageeraysa sidaa daraaddeedna ay iyagu yihiin xulmo ka mid ah ururka dulmadiid waxaa muhiim ah oo waxaan anigu aaminsanahay anigoo horta ku hadlaya afka xukuumadda raaligelin buuxdaan ka bixinaya wixii habeenkii dhacay raaligelin buuxdaan ka bixinaya ama aananu ku lahaanno ama yaanaan ku lahaanin laakiin laamaha amniga arrintaa ka hawlgalay waa laamo amni oo na hoos taga na hoos yimaada wada shaqayn aan leennahay marka qalab kasta oo ka dhaca iyo wax kastoo ay ku saxan yihiin waa inaan qaadanna annagu ka mas-uuliyad ahaan marka taas raaligelin buuxbaan ka bixinaya
garaad cumar dool gudoomiyaha ururka dulmadiid ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii uu soo maray ururkan iyo aasaasitaankiisii waan rajaynayaa in la gaadho himilooyinkii iyo ujeeddooyinkii aynu u soconay tii u weynayd waa la gaadhay ee ahayd dulmigii xabsigii dhibaatadii iyo boobkii waa dhammaan mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida oo munaasabadan qayb ka ahaa ayaa isagu ka hadlay munaasabadan waxa uu sheegay in dulmadiid uusan ahayn ururada magaca qabiilka wata uuna soo baxay ama la aasaasay xilli ay bulshada aad baahi weyn ugu qabtay ururkan magaca hadda maanta halkan aan isuguniya kacdokan duudi magaca qabiilba maaha way ku mudan yihiin waan lagu bogaadinayaa in maanta halka waxaan ku joognaa magacani dulmadiidbaan ciddii iyadu safaquuqaysa weeye ciddii tirahda dulmi baan diidanaya ama ku hore shalay ku jira ha noqdo ama ku maanta jira ha noqdo ama ku soo socda ha jiro ciddii rabta inay dulmi diido cid walba magac u furama weyn marka dhinaca marka laga eego lalama masayn karo ama lama odhan karo ururadii hadda uu sudaanku ka hadlayay lix iyo tobanka iyo maxayga sheeganayay ee magacyada qabiilka watay oo kale weeye lama aha afar sano ka hore ayaa ururka dulmadiid waxaa laga aasaasay dalka iyo dibadda iyadoo ay ku midaysanaayeen xilligaas iyo haatanba dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo taageerayaal u ah ururkan siyaad bashuuc sani siyaad heer sareed caddi star f m magaalada jigjiga